waa hagaag iyadoo xalaytoo duleedka magaalada qardho xarunta gobolka karkaar ay ka dhacday tacshiirada maysataaseyn dhex martay kooxa debleya iyo gaadiid laga leeyahay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn una rabnaa gobolka cayn iyo deegaanka hawdka ayaa xalay waxaa ninka halkaasi lagu dilay nin dhalinyaro kasoo jeeda deegaanka buuhoodle haddaba taliyaha qeybta ee xarunta gobolka karkaar ayaan goorriweyso teleefonka kula xiriiray ceegaag online ayaana weydiisay inuu faahfaahin naga siiyo taliyaha qeybtu siduu xalay shilkaasi u dhacay taliya ugu horeyn magacaaga adoo nagu bilaabaya faahfaahin waxaad naga sitaa sidii xalay shilkaasi uga dhacay magaalada qarno dureedkeeda
magacayga waxa weeye gaashaanle sare cali ciisabaab taliyaha gobolka karkaar bismi illahi raxmaan raxiim hadda waxaan u tacsiyeyneynaa oo aan leenahay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ayaanle cad ayaanle maxamed sugulle oo xalay talagudu burxad hudaysani ku dishay shalay meel u dhaxaysa seerbi iyo tuulada xidda waxaanu leenahay ilaahay ha ka samirsiiyo waxa ilaahay cawal khayr qaba ha uga celiyo ummadaas dhammaanna puntland oo dhan waa uga tacsiyeyneynaa wiilkaas dhalinyarada ee halkaa ku geeriyooday iyo khaasatan reer buuhoodle waxa weeye wiilkaas waxaa hudidka u galay nabal baabuur oo buuhoodle laga leeyahay niman wata gaari gaari saraf iyo market waxay waxa ay halkaas isku fureen tacsiirad wiilku halkaa ayuu ku dhintay yaanle uu ku geeriyooday tacsiirad ka bacdi xabad baa ku dhacday u degay dhulka marka u dhacday wada ruux tageen meesha gawaay naadu ka tigi cidda leh waxa wax dilay meeshay ka yimaadeen iyo cidda ay yihiin baaristii waa socotaa haddeer aanan ku dhex jirnaa waxaanu taaganahay goobtii lagu dilay waxaana wareysanayaa darawalladii aniga iyo barasaag ku-xigeenkii gobolka karkaar iyo saraakiil dabadaxoghayey dowladda hoose ee degmada waaxiye guddoomiye ku-xigeenkii degmada waaciye dhammaan halka ayaanu ku sugannahay wax ritaan ugu jiraa arrintii sida ay u dhacdo waxaa kasoo fula haddii ilaahay baaristu waa socotaa hawsha iyada ayaanu hadda bilaadanaynaa waana mahadsantihiin
intaadan ka bixin taliyaha qeybta gobolka karkaar haadan goobtii xalay shirku ka dhacay ayaad igala hadlaysaa ilaa iyo iminka ma jiraan cid booliskiina ama ciidanka adigu aa taliyaha u tahay gacanta kusoo dhigeen iyo weli mas-uuliyiinta kula socday kale
waxa weeye waa lagu maqan yahay technico iyo dadba ku maqan yihiin laakiin hadda wax lagu dhigay ma jirto baaridii waa socotaa xagee la geeyey ninkii xalay kooxda dubleyda ay ku dishay deegaanka xidho ee gobolka karkaar
waxaa lagu aasay meesha la yidhaahdo qardo gobolka karkaar
taliya hadda maxaa idiin qorshaysan baaristiina waa soco way socotaa deegaankaasi karkaar ilaa inta isku xidha magaalada boosaasana ammaankeedu waa ficnaa tallaabadan maxaad dawlad ahaan ama boolisaanaad ka qaadasaan idiin qorshaysan
haddii ilaahay idmo gacanku dhiglihii sidii aan u heli lahayn inaanu helo bayhuud aan kuruub ayaa noo qorshaysan sidaas oo kaleeto dalalku waa dhaxaan laakiin boolisku wuxuu ku shaqeeyaa kahortag iyo kadabatag kadabatag ayaanu hadda wadnaa wuxuu waa naga hordhaceen kadabatagaas waxaanu rajeyneynaa meelo badan iyo ilo badan oo xogaadaanu noo jira dhulka inoogu firqsan waa helaynaa haddii ilaahay idmo
taliya labadii gaari ee lagu rasaasayey ugu dambeyntii ninkaasna ku dhintay hadda xaggee yaalaan oo aad aad ku sugayihin labada gaari marka iyo qalabka saarnaa
hadda gacanta booliska ayaa ku haya waxaana joogaan alxamdulilah iskaarada alxamdulilah ayay joogaan labada dareewalna hadda ana hadeera alxamdulilah galay intaa ila hadlaysay labada dareewalna waa ila fadhiyaan oo iyaga ayaan wareysanaynaa ma garan aad baan kuu salaamaya n n n taliyaha qeybta gobolka karkaar